weliba magaalada gaalkayle ka goobwaday shir lagu ka hadlaya arrimaha amniga iyo wada shaqeeyo kallaamaha amniga iyo xaafadaha magaalada kaasoo toddobaadkii bahla mar laga oowadow shirku ay ku qayb galeen mas-uuliyiin shalduun oo ku shaqeeya arrimaha ammaanka iyo sidoo kale xildhibaano taliyaalka saldhigyada gudoomiyaalka xaafadaha ayana shir guddoomiye duqa magaalada gaalkaayo xasan maxamed jaamac agaasimaha amniga degmada gaalkaayo maxamed yaasiin isaaq geena ku warbi walyaabay kulanka kubay
wuxuu ahaa shirkaani shirkii ugu qiimaha badnaa muddooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacayay xarunta degmada waxaa la isku xidhay oo si fiican inay u wada shaqeeyaan la isla meel dhigay xaafadaha iyo saldhigyada xaafadaha iyo saldhigyada markay wada shaqeeyaan waa community bolicing shacabkii in ay ka qayb qaataan amnigii degmada maadaama waxa laga shaqaynaya ay amnigoodii tahay waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay wada shaqayntaas degmada iyo saldhigyada ajanduhuna wuxuu ahaa qodobkaas amniga qodobada kale oo ka soo baxay oo guulaha laga gaarayna waxaa ka mid ah xiriirka saldhigyada dhexdooda si loo nooleeyo qalabkii ay ku xidhiidhayeen sida raadiyayaashii whatsapp gruubyadii iyo waxyaabihii la midka ahaa ayagana waa la soo nooleeyey oo waxyaabaha shirka ka soo baxay oo caqabadaha amniga qaybta ka noqday ayaa loo arkay kadibna waxaa la isla qaatay in la nooleeyo oo dib loo kiciyo wixii qalab ah oo xumaaday ama fariistay ama shaqayn waayey waxaa guul ah oo wax lagu farxo ah in maantay shacabkii magaalada gaalkacyo ay fahmeen in ay la shaqeeyaan shacabkii booliiskii inay la shaqeeyaan taasaa waxaa la odhan karaa waa guusha ugu weyn oo saakay shirka laga gaaray waxaanu ku baraarujinaynaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale shacabka magaalada gaalkacyo in ay booliska gacan siiyaan tuugada meeshii ay ku arkaan ay booliska soo wacaan meeshii ay wax kale oo amniga lidi ku ah ay ku arkaan ay booliska la soo xidhiidhaan xaafad walbana saldhigga ugu dhow ay la xidhiidhaan sidoo kale kookumada taliyaalka saldhigyada irinshey ku hadiri kulanka amniga waxaa noogu qabsoomay shirka degmada ee magaalada gacalkacyo shirkaasoo looga hadlayay xaaladda amni degmada iyo wada shaqaynta booliiska iyo saldhigyada shirkaas waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah qodobadaas oo ah magaalada gacalkacyo sida wax looga qaban lahaa xaaladdeeda amni loo ta'kiidin lahaa sida loo wada shaqayn lahaa booliiska iyo shacabka kulley qodobo muhiima oo baa ka soo baxay kulley magaalada baryaan wax ka jaariya tuugo iyo waxsaasa amniga magaalada gaalkacyo boqolkiiba uu aad buu u fiican yahay wax siyaada kama jiraan tuugadaas iyo waxaas kulley soo siyaadayna baa maanta meeshaa looga hadlayay degmada waana wada shaqayn doonaa shacabka iyo kulley bulshada si fiican baa ula shaqayn doonaa wixii qaldan oo booliiska ka dhacna kulley waxbaan ka bedeli doonaayo waa la sixi doonaa waxyaalad ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay annagu kan saldhig ahaan inaan ka qayb qaadanno wada shaqaynta shacabka iyo bulshada si fiican baa mataqaana bulshada u wada shaqaynaa wixii xaalada ribada waa kala qaadannaa waxaa inta badan shacabku ay ka cabanaya waa tuugada wey waxaan hadda halkaa loo fadhiyay in laga hadlo tuugadaas iyo dhacaas iyo dadka dhibta ku hayo magaalada in laga qabto aad baan usoo dhaweyn doonaa shaqadaas may bilaaban doontaa waxaan codsanaynaa bulshada iyo shacabka inay la shaqeeyaan booliiska wixii xoog ah oo soo siyaadana ay u soo gudbiyaan booliiska iyo xarunta ugu dhow booliiska meesha ku taallo aad iyo aad baan usoo dhaweeyaynaa waanu ku faraxsannahay shirka anaa ka soo qayb galno